haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo uu magaalada london noogu soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida waxaan ku waraysanayaa jabriil cali garaare oo ah guddoomiyaha ururka badbaada community care ee fadhigooda uu yahay magaalada tan london kusoo dhawo marka hore barnaamijka ridwaan xaaji cabdi weli aad iyo aad ayaan ku salaamaya waana ku mahadsantahay barnaamijka maanta adigu marti qaatay martida mikrofoonka
waxaad ii sheegtay in adiga iyo dhalinyaro fara badan iyo dad fara badan oo soomaaliya oo qurbaha ku nool aada lacago fara badan aruuriseen oo aad waxbartaan arday soomaaliyeed oo gudaha ku nool bal haddii aad faahfaahin ka bixisa arrintaas ridwaan waa su-aal muhiim adaaman faahfaahinkaas iyo badbaad community care fikradda ay ku timid waxay ku timid maaragtay markaan aragnay dhibaatooyinka soomaaliya ka jira dhinaca waxbarashada dagaalada qabiilka soo noqnoqdeen waxaan isku darsanay fikrad ah maxaad wadanka aad qaban kartiin kadibna waxaa noo soo baxday inaan ka bilaabno qeybta waxbarashada khaasatan maaragtay dhinaca baadiyaha ay kusoo noqdeen aanooyin qabiil qabiil marka waxaas dhahnay inaan marka hore aan waxbarashada aan ka dhisnay dadka aqoonta dadka ku nool baadiyaha si loo helo maaragtay dhalinyaro aqoon leh laga waaniyo dagaalooyinka kadibna waxaa sameynay ururka badbaada community care dad anakoo dad qurba joogda kadibna waxaan ka tashanay sida waxu qaban lahayn kadibna waxaan isku abaabulnay inaan wadamo kala duwan aan isku isku nimaadno aan aalad wasaab ku xiriirno kadibna aan saas aanan ka howlgalno waa gartay marka ilaa iyo hadda maxaa idiin suura galay marka laga hadlayo iskuullada aada furteen ee wax lagu barto xaggeese ay ku yaalaan
ridwaan iskuullada hadda aan gacanta ku hayno anaan haddaana ururka badbaada community care waxay ku yaaleen degmada warshiq tuulooyin hoos tago waxaan noo hirgalay marka horan markaan bilaabeyn ururkan badbaada community care waxaan la kulanay caqabado badan maadaama dadkaysan diyaar u hayn inay maaragtay ku baraarugsaneen inay waxbarashada ay aadaan ay adag tahay maaragtay qof baadiyaha joogto in laga dhaadhacsiiyo waxbarashada inay dhigtaan kadibna waxaan ku dadaalna maaragtay inaan mushaarka macalimiinta aan ka kaafino kadibna maaragtay arday aan ka bilaabno tuulooyinka hoostaga degmada warshiq oo ka kooban sideed tuulo kadibna alxamdulilah markay aan howsha wadnay waxaa noo suurta gashay in dadka aan ka dhadhacsiinay in ardayda la keeno iskoolaadka subaxina dugsi qoraankeena aadaan galabkiina marat iskoolaadka la keeno annagana maarata daana dadka qurba joogta inaan ka kaafino mushaaraadka macalimiinta
tirada marka ardayda aada waxbartaan ama hay-adiinu ay u sahashay inay waxbartaan imisay dhan yihiin
ridwaanow hadda waxaan waxbarnaa caruur ka kooban shan boqol iyo afartan oo sanadka ah from lix sano ilaa labiyo toban sano dugsi hoose dhexe marka waxaan kaloo ku dadaalnay markaan bilaabeynay urka badbaad community care waxaan ku bilaabnay iskoolaad maaragtay tayadooda hooseyso tuulanka qaarkood waxaa loogu dhigi jiray geedaha hoostooda kadibna waxaan ku dadaalnay inaan dadkii gudaha joogo wadanka gudihiska nool inaan tusno inay wax qabsadaan kadibna waxaan ku guuleysanay dadkii tuulooyinka deganaay inaan ka dhaadhacsiino inay ayaka tuulooyinka dhistaan alxamdulilah hadda tuulooyin badan waxaa jiraan maaragtay iskoolaad cusub laga dhisay ardayda qaarkood hadda dadka tuulooyinka waxay u gadeen uniform hadda bil bil ka dambeysan iskoolaadka waxaa umaleysa inay ardayda kusoo badan doonaan waxaana jecelnaha mataqaanaa inaan intaan kasii badan oo meel walba wadan kamida aan gaarsiino waa gartay marka lacagaha iyo qarashaadka aada aruurisaan cid kaloo idinka caawisa miyaa jirtaa tusaale ahaan haddii laga hadlayo dowladda soomaaliya ama hay-ado kale oo gacan idin siiya ma jiraan
ridwaan su-aashaas haddaan kaaga jawaabo ilaa hadda maaragtay dowladda wax oo caawinada kama helna laakiin waxaan ka dhisanaa sideyna badbaada community care wadamo kala duwan sida maaragtay america south africa soomaaliya iyo yurub kadibna waxaa wadan walba waxaan ka sameysanay guddiyo ka howlgalo guddiga maaliyadda guddiga fulinta marka wadan walba wuxuu soo aruuray oo qaaraan wuxuu ku shubiya akoonka ee badbaada community care ee xamarku leedahay kadibna gudaha waxaa nooga dhisan guddi ka howlgalo oo muhiima maaragtay lacagta qarashaadka mushaaraadka meesha loogu talagalo oo ka bixiyo sideedaba ridwanow haddii aan nahay dadkeena qurba joogta haddaan aan laga helin gudaha soomaaliya guddi kula shaqeeyo dadka qurba joogta waxay qaban karaan ma lahan keligi waxay tahay inay abaabulaan inay dadka maarata u damqadaan inay waxbarasho gaarsiiyaan laakiin alxamdulilah badbaad community care waxay ku guuleysatay inaan maaragtay gudaha aan ka dhisna maaragtay guddi maaragtay ka howlgala oo ka kooban guddiga fulinta qaar noo qaabilsan waxbarashada qaar noo qaabilsan maaliyadda guddigaas maaragtay oo markasta la xisaabtama tuulooyinka aan gacanta ku hayno oo kormeer joogtaa ku sameeyo waayahay dad badan oo oo kale oo soomaali ah waxaa jira dabcan qurbaha ku nool oo kaalin ka geysta ama waxbarashada ama gargaarka kale ee dadka soomaalida loo fidiyo kaalin intee la eg ayay leedahay kula tahay dadaalka hadda idinka aada wadaan ama ururada kale ay wadaan ee ku aadan inay caawiyaan dadka gudaha ku nool
ridwan horta waa runta haddii loo wada istaago dadkan qurba joogta oo aan dadka soomaaliya laga dhis waxbarashada aniga waxaan aaminsanahay in xataa dagaalada sukay soo nanoqday oo laisku dilay in maarata meesha ay yaraan doono sababtoo qofta haddaysan aqoon lahayn wax walba waxay u yihiin mataqaana wax iska caadi laakiin dadka marka laga dhiso aqoonta oo laga waaniyo waxyaabaha qaladka meeshaas waxaa kasoo baxaysa dhalinyaro waxbaratay kadibna maarata dagaalada iyo maarata waxyaabaha loo adeegsanayo waa inay yaraan doonaan ayaan aaminsanahay haddana badbaad kumanudkan marka aniga waxaan ku dadaalnaa markasta maarata inaan la dagaalano dhalinyarada loo adeegsanayo qabiilka sababtoo waxaa arkaysaa maarata dad dhalinyara maaragtay oo tuulooyinka baadiyaha ku koray markay xamar soo galaan ees waxbarasho haysan kadibna qofta markay waxbarasho haysan wax walba qalad iyo sax ma kala yaqaano marka anaga waxaan aada noo dhibay dadka qabiil isku dilaya waa ognahay diinta islaamka waxay ka qabto qof muslim oo la dilo marka waxay u baahan dadka soomaaliya joogo haddaana badbaad community care inaan waxyaabahaas maarata ka wacyigelino aan uga dhisno maskaxda aan u siino aqoon
waayahay ardaydan hadda aada waxbarteen aada ii sheegtay inay kor u dhaafayaan ilaa shan boqol iyo tuulooyinka hoos yimaada warsheekh in howlahan aada ka wadaan ka sokow manhajka ay wax ku bartaan ma kii dowladda mise idinka ayaa waxbarasho gaar ah siinaya oo aan ahayn midda manhajka soomaaliya maya ridwaan oninka markastoo maaragtay hadafka kalena waxaa waaye badbaad kumurad kore dhinaca waxbarashada inay la jaan qaadaan manhajka soomaaliya ka jiro ardayna waxay dhigtaan manhajka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya ee soo saartay kaasa wax ugu dhignaa mid kaloo gooniya oon u dhigna ma lahan sababtoo waxaan waxaa rabnaa inay meeshaas ay kasoo baxaan arday la saan qaado manhajka soomaaliya ka jiro kadibna waxaa rabnaa aduu ilaa yaraa maarata haddana ku talo jirnaa inaa hataa aan ku darno xisooyin wacyigelina si maaragtay caruurta maarata maskaxdooda loogu shubo inay dagaalada sokeeyo ama dhiigga muslimka la daadinayo maarata inay xaaraan tahay badbaadku murtu markaas waxay ku dadaalaysaa inay maaragtay ka hortagto maaragtay aanooyinka qabiilka laisku dilaayo inta badan loo adeegsado maaragtay dhalinyarada meesha ku kortay tuulinka hoostaga degmada warshiiq marka saa la wada socona ridwaanow soddonka sano u dambeysay dowladda soomaaliya iyo maamulada soomaliya ka jira waxay ku mashquuleen inay maaragtay magaalooyinka waxbarasho ka hirgeliyaan laakiin waxbarashadii ma gaarin meeshii loogu talagalay sababtoo ah baanartay dhibaatada soomaaliya waxay ka timaadaa baadiyaha ardayga ninka ku kora baadiyaha hadduusan aqoon haysan oo meeshaas markuu koro wuxuu shaqo usoo raadsanaya magaalada magaalada madaxda ama magaalooyinka kadibna asoon aqoonlen markuu magaalada soo galo waxaa loo adeegsan karaa dhinac walba maarata wixii qalada wax sax asoon kala aqoonin in loo adeegsada dhici karto waayahay haddii aan usoo gudubno dad badan oo soomaali ah oo qurba jooga ayaa jira inta badan dalkii dib ugu laabtaa adiga goormaa kugu dambeysay ka sokow dadaaladan aada wado goormaa kugu dambeysay inaad dalkii dib ugu laabato wallahi soomaaliya aniga marka ugu dambeysay waxay two thousand seventeen ka firidan markii ugu soo dhalatay waxay hadda kahor mar aan soomaaliya aan ku tagay aan safar aan ku tagay oo holiday ah aan waxaa tagay degmada warshiiq kadibna waxaan kormeeray tuulooyinka hoostaga degmada warshiiq kadibna waxaan soo arkay maalin maalin kamid ah arday ku dhiganaysa iskool hoostiisa gabar kamid ah sabuurad aan geey kadib waxaa magacaaga qor magaceed waa qortay kadib ingiriis ahaanaa su-aal ku weydiiyey waa ka jawaabday kadibna waxaan soo xasuustay caruurteeda waxbarashada haysato iyo qoftaan iyo caruurtaas meesha ku nool oo hamiga leh aan waxbarasho wax ka caawiyaan lahayn kadibna fikradaas ugu dhalatay dadaal dheer kadib waxaan ku dadaalay inaan maaragtay aan ka dhiso aqoonta say u helaan maarata nolol ka wanaagsan mid ay ku nool yihiin
waa garta marka hadda ma ku qorshaysan tahay inaad dib u laabato oo aada soo qiimeyso ardaydaas aada waxbartaan iyo waxa ay baranayaan tayada ay leedahay ridwan horta waa sax waan jeclahay inaan mar labaad ku noqdo haddana maaragtay aan oo badbaad ku marirtan aan guddoomiye ka maalin isbuuc laba mar waxaan la xiriiro tuulooyinka waan wacaa gudyada ka dhisan markaas waxaan ku hayaa dabagal markaas waxaan ku baraarujiyaa inay caruurta wax baraan inay iskoolaadka keenaan subax inay dugsi qur-aanka u daraan galabka inay iskoolaadka la keeno insha allah mustaqbalkan waxaa jecelahay sanadka dambe inaan maaragtay soomaaliya ku tago aan maaragtay wixii aan aan ka hirgelin miraha ay dhalayn inaan soo ogaano waayahay ugu dambeyn maxaa idii qorshaysan hadda mustaqbalka wallaahi mustaqbalka ridwan waxaa noo qorshaysan inaan maaragtay aan soo saarno caruur taya leh caruur ka dhisan aqoonta inta aan wadi karno karaamkeena inaan sii wadno oo maaragtay aan caruurtaas waxbarashada ka dhisno meesha haddaysan qof aqoon lahayn ama ridwaanow waxay leedahay dhibaatada leeda marka soomaaliya sidaa la socono dhibaatooyinka waxay ka yimaadeen aqoon darrada marka anagan waxaan ku dadaalna haddaan nahay ururka badbaada community care inaan aqoonta aan ka dhisno si u yaraadaan waxaa aada iyo aada noo dhibay ridwaanow aanooyinka qabiilaadka soo noqnoqanaya dadka isdilayan waa dad muslima waxaa arkaysa inay dhiig iska daadinayaan marka taas waxay noo soo baxday haddii aan la helin dad aqoon leh aan laga dhisin caruurta oo maaragtay soo koraysa maskaxda aan laga dhisin oon la wacyigelin dhibaatooyinka soomaaliya jira inaysan joogsanayn aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga waa mahadsantahay ridwaan xaaji toddobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya jibriil cali garaare oo ah gudoomiyaha ururka badbaada community care oo ah urur ka shaqeeya arrimaha waxbarashada inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabduule